dalkageen gobolka qabiilay waxaana doonay inaan isku marno magaalooyinka arabsiyo gabiiley iyo taqwo jaale waxaanay haydun laba qodob oo ugu waaweynba mid tegeynay qodob waxa weeyaan inaanu la soo kulanno dhibaanadayadii iyo taageerayaashayadii xisbiga oo aanu ka soo wada tashanno structurekii xisbiga oo aanu dib waxbeyn ku samaynaynay muddo saddex bilood ka hor ayaanu hogaankiina xisbiga marka hayay gabiil aanu kala dirnay markaa wax gudoomiya iyo gudoomiye ku-xigeen iyo xogxayn iyo wax wax looga jiraa muu jir waxaanu doonayna dib u soo habayno dib u samayno oo aniga hore u kala gashay kaasi waa qodob waanu doonayna inaan kasoo shaqeyno qodobka labaadna wuxuu ahaa in qolihii dhexe boqolkii dhinacayga ahaa aanu kasoo bilowno oo barsaskii soo bilowno ayuu ahaa oo aanu doonayna inaan inaan inaan inaanu qolaha iyagii dhexe iyo wixii aan dhisno weliba dhinacii boqolkayga ahaa aanu hore ugu ballan qaaday reer gabiiley marka barsaska aanu bilaabayno aan ka bilaabi doono magaalada gabiil safarkaas safar shaqaa buu ahaa annagu weli cambayn maanaan gaadhin cambayn kuma jiro u soconnaa laga garta ada inaanan cambayn ku jirin laakiin iyada xukuumaddu waa si cambaynkai isku qasiisay iyo qalinjabinta muddo afar bilood iyo barh iyagoo reer gabiile sugaayey in ay qalinjabinta madaxweynuhu kala qayb galo waa ayaan daro in markii aan aniguna isii tag oo reer gabiile aan u tagna oo xisbiga kasoo ka shaqayna in maantana lagu xaniday controlkii caabuda markii laga galayay degmada carab yaa ka dambeeyey bay ladinku yidhi xanibaadii waxaana laga dambeeyey askartu waxay amar baan haysanaa amarkaana waan ognahay oo madaxtooyada inaa ku safaysa ma jiro oo go-aanka asfulayntan maanta waxaa laga tagay waa ku ah somaliland oo markii ugu horeysay waa markii ugu horeysay ee somaliland ay waxaan oo kale ka dhacaan markii ugu horeysay ee somaliland iyadoo xisbi qaran oo dastuurkii u siiyey qaran in ay noqdaan macaarib laga mamnuuco shaqadoodii ay kusi lahayd xukuumaddu waxay doonaysaa inuu noqdo one xisbi party iyo dalkan doonayaa inay noqoto dimuqraadiyaddii bay doonaysaa inay afduubto saxufiyiintii ayaa shalay tolo arkayay si dhulka loo jiijiidayay afar saxufiyin shalay tolo la xidhay waxaan ognahay ilaa intii ay xukuumaddani jirtay wixii ay somalilan ku haysay xuquuqul insaanka dadka la iska xidhayo nabadgelyadii oo sii xumaatay maantana waxay usoo dhigatay saxaafaddii iyo xisbiyadii qaray maamulka gobolka gabiley maka ma iska aragteen maka waxaan iska aragnaa halkaa ku xidhan baan nahay ma la xidhiidheen iyaga waxaan kala xidhiidhina askar askartii haddii loo sii sheegay oo amar la soo siiyey maxaad kala xidhiidhi idinka marka maxay inta idin qorshay annaga waxaa noo qorshaysa halkaasaan joogaynaa waan ka mudaharaadeynaa somaliland oo dhan baan doonaa halkan noogu timaado waxa weeyaan waxaa halkan ka dhacay wax xun baa ka dhacay waxa weeyaan maanta maanta maanta waxaan u bilaabaynaa waa wax ogob inagu ah waa wax ogob inagu ah waa wax haddii aynu usii ogolaano maanta oo aynu dabarka qaban qofka dictatorka ah waxaa lagu gartaa markuu wax sameeyo ay dadku joojin waayaan musiibada shalay tobankii airportka la weyday airportka ayaa la weyday iyadoo si cadaana loo arkayey oo midigii loo arkayey oo wax walba arkayey ayay xukuumad cinda adag intay soo istaagtay t t ayay tilma annagaa anagu ma isaga loo soo sheega war waxaani wax dee wadda ka shaqaynaya maaha waana ayaan daro annaga waxaan bilaabaynaa maanta laga bilaabo mucaaradadii kulmiye lagu yaqaanay heedii umar intii hore waan maaragtay waan habranaynay waxaan seebiloodka ka yari daaya shicibkaan u naxaynay waan u naxaynaa shicibkayaga weli laakiin shicibkayaga waxaan u sheegaynaa hadday aanaynan qaban maanta annaga xilkaa noo igmatin waxa weye dowladdaa la qabto waxa xunta ay sheegaysaa qabyaaladii eexdii xidhistii sharcigii oo lagu tunto bal sharciga xaggee kaga jirtaa in xisbi qaran oo hawshiisii qabsanaya in laga mamnuuco waxa weeye waa ayaan daro mana ogolaanayno iminkana waxaan bilaabi doonaa abaabul mudaharaad weyn oo dalka ka dhaca